halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efimada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeen isniina tobanka bisha agoosto ee sanadka laba kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaana idiin soo jeedinaya aniga oo ahaa shiif ibraahim iyo maxamed colaad xasan
waxay ku noqon kartaa culays culays dhaqaale kow ayay ku noqon kartaa sababtoo ama hayno gaadiid ku filan oo dadka qaarkaa soo qaada aan dabooli kar weyno transportkooda ama gaadiidkooda waxa weeye inay iyagu istabaraan ama ay gacanta ku soo qaadaan ama ay gaadiid soo kirayaan hadday dhaqaale leeyihiin kaasi waxa uu ahaa axmed cabdulaahi maxamed madaxa qaybta fisyoterabiyada ee hay-adda bisha cas ee somalilan codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee toddobaadkan qodobada kale ee aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaaneysa magaalada beledweyne
dabcan heesihii barnaamijka iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan dhowr qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniin ah weeraro dhowr ah lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin booliska iyo askarta dalka turkiga dhinaca kalena laba qof ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas ku fureen qunsuliyadda uu maraykanku ku leeyahay magaalada istanbul iyadoo booliskuna booliskii ku sugnaa qunsuliyadda ay kaga jawaabeen weerarkaasi inay iyaguna rasaas ku ridaan ma jirto cid waxyeelo ay kasoo gaartay weerarka lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee magaalada istanbul booliska dalka turkiga ayaa gacanta kusoo dhigay mid ka mid ah laba qof oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkaasi oo midkood ay tahay haweenay hadda ku jirta gacanta booliska
booliska magaalada farguson ee gobolka missouri dalka maraykankana waxa ay maanta sheegeen hal qof uu dhaawaca halisa soo gaaray kadib markii dad la tuunsan yahay iyo booliska ay rasaaseyn ku dhex martay magaaladaasi xilli dadka magaaladaasi ay samaynayeen dibadbax nabdoon dadweynaha ayaa dibadbaxooda ku xuseeyey dilkii michael brown oo ahaa siddeed toban jir maraykanka madow ka soo jeeda oo magaaladaasi uu ku toogtay askari caddaan ah magaalada farguson oo ka soo jeeda gobolkaasi ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in rabshado aanay jirin dibadbaxana uu yahay mid nabdoon madaxa booliska degmada st louis john belmer ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliska ee cutubka qaata dharka shibilka ay dagaa dabagal ku hayeen nin ay ku tuhmeen inuu hubaysnaa oo booliskana uu rasaaseeyey ninkaasi ayuu boolisku sheegay inuu ku lug lahaa israsaaseynta dhex martay labada dhinac kaasoo uu dhaawac ka soo gaaray john bolmer ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay ku sheegay in israsaaseynta halkaasi ka dhacday aysan wax shaqo ah ku lahayn dibadbaxa nabdoon ee ka socda magaalada farguson
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddoba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta oo isniin ah uu qof isa soo midaamiyey isku qarxiyey ilinka weyn ee laga galo eerboorka weyn ee magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid aada xoog badan ulahaa oo qofka isa soo midaamiyey uu ku beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ururka daalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo afhayeenka ururkaasina uu sheegay in beegsigoodu uu ahaa ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka afghanistan qaraxan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey ee qaraxyo ay dad badani ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha idaacaddana waxaa idin daadihinaya caashe ibrahim aadan caashicuudi anigoo maxamed colan xasana meelo badan oo dunida ka mid a waxaa laga laga dabargooyay cudurka dabaysha qaar kale oo soomaaliya ay ku jirtana waxaa ka socda dadaallo ku aadan sidii loo dabargooyn lahaa inkastoo dunidu ku rajo weyn tahay in cudurka dabayshu uu noqdo taariikh oo dunida laga waayo ayaa waxaa jira dad weli la nool oo isugu jira dad da ah iyo dad caruura oo weliba aan weliba ay haysato dhibaatadii kasoo gaartay haddaba maxaa dhaxalgala ama tusaale u ah oo dadka la nool raadka cudurka dabaysha ama qoysaskooda ay u reebi karaan jiilka mustaqbalka waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray cudurka boolyada oo ah xanuun naafeeya carruurta da-doodu ka hooseysa shanta sano mararka qaarna dhibaato lixaad le u geysta dadka waaweyn ayaa dhanka kale waxaa jirta in culays weyn ay ku hayaan qoysaska ama ehelada ay ka soo jeedaan dadka uu cudurkaasi haleelo maadaama inta badan ay ku howlan yihiin waxuqabashada qofkaasi islamarkaana ay ku seegaan meelmarinta danahooda gaarka ah caashe maxamuud waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta kaamka barakacayaasha ee xerada tarbuunka waxaana ay la nooshahay ilmo yar oo ayeeye u tahay oo la ildaran xanuunka boolyada waxaana ay v o a uga warantay habdhaqanka ilmahaas iyo culayska uu ku hayo qoys ahaan cunuga boolyaqada waa cunaan lixdiisii lixaad dhammayn waa cunaan xiskiisii dhammayn mar haddii qofkan cudur neerfaha uu ku dhaco boolyadu waa cudur neerfaha ka agdhow ka hortag yacni waa uu leeyahay kadabatagsa ma lahan maadaama uusan kadabatag lahayn oysan caalamku ku guulaysan in dawadiisii la helo qof xanuunsan oo aan dawadeedi lahayn inay dhib saa'ida dheer tahay cunugii waxnaano saa'ida u baahan yahay xibnihiisii kuma filla hurdadiisii waa yar tahay waa qof hadduu seexdo xitaa jirkiisii qayb ka mid ay daalayso ilmihii kaleeto sida u hurdayaan ma u hurdayo ilaa caafimaadkiisa iska yar maadaama caafimaadkiisa yaryahana wuu ka dhibaato badan yahay cunuga caafimaadka qaba aad ayayna ugu dhiban yihiin dadka haya haysmadiisu waa ka dhib badan tahay ilmaha caafimaadka qaba barkii asaga habeenkii uu kicis badan yacni xanaano badan soo jeed dhafar habeen walba uu ku dhafrinaayo ila qof adimadiisii dhan yihiin maaha waa qof yacni raba in la xanaaneeyo oo saxaradii kaadidii musqusha la geeyo ama tuujiga aad saarto ama aad yacni un dadaal un ka saa'id badan ilmihii kaleeto ilaa muddana cudurku waa cudur la noolaanaya maahan cunug intuu kaa caga qaado kaa soconaya dabeecadiisuna waa ka dabeecad bedelan yaho cudurku waa cudur yacni neerfaha wax u dhibaya afar laasaa ooyinuu ku jira habeenkii ma ku hurdaysid toban cunug adoo haaya iyo hal cunug oo bool iyo haysa adoo haaya tobanka cunuga ah dhib yar oo sahlan xerada tarbuunka ayaa sidoo kale waxaa ku sugan maryan aadan isaaq oo da-deedu tahay sagaal iyo toban jir waxaana maryan cudurka boolyada ay ku seegtay gayaankeed kadib markii laba nin oo ay guursatay ay uga tageen curyaannimo ay ka dhaxashay xanuunka dabaysha waxaa ku dhashay degmada buurakaw cudurka boolyo anigoo afar toban san jira iga dhahe cudurka boolyo logay ga-an laaf iga dhege waa tahay yaa kaa soo waday buurakaw anigoo meel jooga walaashay isoo waday hamar ay keentay hadda waxaan ku noolay kaamka tarabuunka ugu yaraan waxaan guursaday laba nin labada nin waxay iga tageen uuryaanimo inkastoo maryan xanuunka boolyada ee soo daashaday awgii aanay si toosa u hadli karin ayaa misana xaaladeeda waxaa si kooban iiga warbixisay caashe maxamuud oo ah madaxa kaamka barakacayaasha ee tarbuunka waxay noo timid gabadha naafada labada kun iyo kob iyo tobankay noo timid sanadku markuu ahaa waxayna la joogtaa haddirtaan saddex sano gabadhaas markay noo imaanaysa waxay ahayd qof rafaadsan oo aan xitaa hadalku afkeeda hadda xoogaa waaba gajegaje ay ku hadlaysaa aan xitaa hadal ka soo baxaynin gabadhii way baaluqdo waxay noqotay naag weyn oo hadda sanadkii sagaaliy tobnaad ku jirtaa sideed tobanku waa u xirantay waxaan ku daranay xerada intay joogtay laba nin oo ninba mar aan ku qalqaalina amay ilaahay uun da' ka siiyaa oo wax u soo qabqabato oo u adeegi karto oy bal waa qof ilaa naafo lugya gacan intii kalena ka nool labadii nin nin walbaa wuxuu uga tega naafanimadii ila waa qofaan waxba qabsan karin waa qofaan yacni carruurka hadday dhasho xitaa inay haysa karta la ogeyn intaasna waxaa igula qalqaalinaysa gabar walaasheeda iyo aniga nin walbaana wuxuu uga tegay yacni inaysan qof adeega kara tahay marka xoogaa qalbiga iyo xoogaa si ka tahay hadeer oysan waxba ka adeega karinba dismoraalnimo hay-adaha saanfalka iyo intii wax ilaahay u dhiibay iyo xitaa dowladeenna federaalka waxaan u jeedin lahaa in gabdhahaas masaakiintaha oo gabdhuhu maadaama ay wax iska jilcsan yihiin midda kale ay tahay qof boolya naafayday in wax loo qabto dadka waaweyn ee xanuunka dabaysha noloshooda uu saamaynta ku yeeshay ayaa waxaa ka mida macalin cumar maxamed oo ka mida macalimiinta dugsi qur-aanka waxaana uu tafaasiil ka bixinayaa xilliga cudurka uu haleelay iyo dhibaatooyinkii uu ka soo maray waxaana ugu dambayntii uu fariin ku aadan in caruurta ay tallaalaan oo u diray waalidiinta soomaaliyeed wallaahi marka ugu dhacay anigoo yarabka ugu dhacay waxaan ku jiray saddex sano siday waalidiintayga ii sheegeen iyadoo waa socday todoba bilood aan ku jiraa socday waa iska fiicnay saddex sano markaan gaar cudurkaan ay ugu dhacay marka yacni wax waaye riix waaye iyo dabeel waaye waxaasa la dhahay yani daawo soomaaliya iyo waxyaahaasa lagu susuubiyay ama waqtigaas yani ma jirin daawayaalkan cirbadahaan iyo waxyaalahan saas ma jirin dad yaraa aa isticmaali jiray halkay way ugu dadaalay intii tabartooda qur-aan waa la saaray daawaadkan yani waa laygu sameeyey adiga waa wax kasta lagu sameeyey marka cudurkii waa igu sii faa'iday qaarka dambe oo dhan ilaa lagu hiyaa eber noqday labadii lagood yani saas sidaasaan ku noqday yani sidaan wallaahi waxweyn baan dareemi jiray haddii adiga asaagaaga yani kubad cayaarayaan ka ruurayaan ka soconayaan adigana aad socokon horta waa xanuunkeeda waa leedahay laakiin wuxuu ilaahay keena waa lagu mahadiya alxamdulilah dugsi qur'aanaa leegeeyey qur'aanaan bartay alxamdulilah waa cilmiyaan akhristay iskoolaan leegeliyaan aan dhiganaay sidaasaan wax ku bartay bulshadii sidaasaan kusoo dhexgalay ergada yani waxmed macnaa marga yani cumar jiisa la dhici jiray ergadaas keliya aan dhibsan jiray maana dhibaato kale igu yani igu haya ma jirto asaageyga laakiin cumar jiis jiistaasaan markaa caayan aan u malay jiray waxaan baa qundini lahaa inan yani ay dadaalaan yani intii cudurkan imaan hortiisa ay ka hortagaan cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag maana gadaal yani ka qabasho waxba kuma laha waa yani wax fiican yani daawadaan inaan laga hortago taasaan ugu baaqi lahay oo niyada xumada oo ku jirta iska dhaafaan yani dad badan oo jeclaana jirta macnaha inuu ilmahooda ma afka wax loogu dhibiyo ama cirbad la diro waxyaalahaas yani ma jiraan way ku leeyihin oo khilaafaadkii hore ay haastaan laasakaas anagaa ku soo daalni inta lagu soo tacalaad ma dhaba laakiin wax oo laga qabta ma jirto waxaan fari lahaa in yani ay ku dadaalaan booryadan ilmaha siiya ilmahooda ay u daabaysa lahaayeen dabeecadaha qallafsan ee caruurta uu soo rito cudurka boolyada iyo raadadka ay ku reebaan qoysaskooda ayaa waxaa ka warbixinaya hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bidey ilmaha horta waa kala duwan yihiin laakiin sideeda cunuga haddii uu xanuunsado waa ka duwanaana dabeecad ahaan ilmaha kaleeto oo dulqaad badan ma yeelanayo ooyin badan buu yeelanayaa waalidka waa ku dhibtoonayaan macnaha daryeelkii loo suubilahayo kale cabasho badan buu muujinayaa wuxuu isleeyahay aaminsan ama fiil garanaya in ilmaha kaleeto looga roon yahay aan waxba loo qabanin isaga marka aad buu dabeecad ahaan isku bedelayaa wuxuu yeelanaya mataqaana inuu dulqaad badan oosa yeelanaynin mar kasta uu xanaaq iyo cara uu ku jiro iyo booyin uu ku jiraayo ayuu keenayaa marka aad ugu dhibtoonaya waalidiinta hooyada leh cunuga mataqaanaa problemkan qaba naafada cunuga boolyada qaba jir ahaan buu uga hooseeyaa cunuga kaleeto caafimaadka qaba marka waxay keenaysaa in dareen xagga fahamkan aada uga hooseynayo inkastoo qaarkood ay yihiin runtii iqgooda aada u fiican yahay laakiin inta marka laga fiiriyo boqoley ahaan la fiiriyo namarka ugu badan waxay noqonan karaan dad oo handicaba ayay noqonayaan marka waalidiinta soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka waxaan aad ugu wacyigelinayaa inay ilmaha tallaalaan oo tallaalka ay siiyaan tallaalku wuxuu u keenayaa waa wax ka hortaga oo cunugii dhibka ku imaan lahaa ka yareynaya sida aawadeed hooyada iyo waalidka waxaan kula talinaynaa inay ilmaha geeyaan xarumaha caafimaadka inay geeyaan amseejada in la siiyo tallaalka si dhibaatada oo mustaqbalka ku imaanaya ilmahooda uga yaraado ugu dambayntii dhakhaatiirta ka hadashay dhibaatooyinka ay nolosha ka dhaxlaan dadka uu asiibo cudurka dabaysha iyo saameynta uu ku yeeshay aayatiinkooda dambe ayaa waxaa ka mid ah madaxa qaybta caruurta ee cisbitalka banaadir dictoresa luul maxamuud maxamed cudurka booli waa cudur maxay tahay halis ah wuxuu ku dhacaa caruurta intay yaryar yihiin waxyaabaha oo u geysta waxaa ka mid inuu ka dhiga naafo qofkaas oo hadhow dambe noloshiisa waxqabadkiisi maxayto iyo noloshiisa dambeba wax ku yeelata eel aad u weyn wuxuu ka dhigaa qof inuu curyaamiyo inuu qofka socon karin istaagi karin marmar maxayto uusan qabsan karin wixii uu qabsa lahay meelaha uu curyaamiyo waxaa ka mid gacnaha iyo lugaha marka qofku wuxuu noqonayaa curyaan taasoo oo markaas oo u baahdo qofka in uu helo qof kale oo caawiyo ama kaalmeeyo taasoo marka aad u yar marka uu wax baranayo kaleeto waxaa laga yaabaa cunugaas boolyada ku dhacay marka iskuul la geeyo xataa in lagu bilaabo jiisata oo marka cuqdad nafsi xataa ay ku dhacdo markuu weynaado shaqayso taga sidoo kaleeto mar walba qofka waxaa ku dhacaya cuqdad nafsi ayadoo laba wax waay midna waaba fisikalkiina dhib uu ka qabaa cuqdad nafsi kalena wuu qabiyaa marka labadaas dhibaato jirta awgeed waxaa laga yaabaa inay xataa eel ku yeelato markuu qofku weynaado oo uu shaqadii tago shaqooyinka qaarkood in la dhaho looma ogolo xataa way jirtaa shaqooyinka qaarkood uusan qaban karin oo cunuga kaleeto oo caafimaadka qabi oo lixdiisa lixaad ee u dheernaayeen uu qaban karo laakiin qofkan uusan qaban karin waxaa ka mid a shaqooyinka caafimaadkao kale inaan loo ogolayn xataa waxaa ka mid a marka dambe uu guursato gabar hadeetoo kaleeto guurka xataa inuu ka hallaabo in uusan nimankii aysan jecleen qof oo naafo ah marka taas waxay keenaysaa inay ceel badan ku yeelato xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qaar ka mid ah ehelada dadka ku curyaamay ee cudurka dabaysha ayaa weli khalad ka fahamsan waxyaabaha suurtagalka ah in dadku ay ku curyaamaan waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud sirwac ayaa warbixintan ku eegaya raadka uu cudurka dabaysha ku reebo qoysaska haysta ilmaha lixaad kala amaba dabayshu ay naafaysay cudurka dabaysha waa mid si baahsan u saameeyey wadamo badan oo dunida ka hor inta aan la soo saarin tallaalka ka hortagga oo la aaminsan yahay in uu wax badan ka taray hoosu dhigidda tirada uu soo asiibi jiray iyadoo kadibna lagu guulaystay in laga dabar jaro dalal badan oo dunida ah marka laga tago dhowr waddan oo ay ka mid yihiin bakistan afghanistan nigeria iyo weliba soomaaliya qaybo ka mida dadka ay eheladooda haleesho dabayshu ayaa weli qalad fahansan cudurkan iyadoo xilliyada ay la kulmaan ay jiraan weli dad aaminsan in dabayljiin ay martay amaba wax kale ay dureeyeen iyagoo in muddo aan la wareera xaluhelidiisa maxamed huuna waa khabiir ka howlgala xarunta hay-adda bisha cas ee somalilan waxay aaminsan yihiin waxaan aba inuu yahay duro ama dhibo wax kale marka laakiin xaqiiqada loo tago la waxan waa wax ku dhacay ama dhisis ama virus markuu yaraa marka dambe way iska fahmaan oo lala qabsadaan ma jiraan taalaan fahmliyo waxaan fahmi waaye ama quustay ama taalaan oo kale iyaga oo waxaan intii fahmi waayeen meel iska degay aad ka war hesheen ama la caawiye ama laydin keenay ha runtii way jiraan bashino amba family weli ka hadda aan rumaysan oo haddii dibadda u bixi lahayn in la daweyn rumaysan ilaa hadda laakiin waan ku guulaysanay in badan in badan oo ilaa imka dibadda rajeynayso dibadda ah laygeeyo dhakhtarra laygeeyo way jirtaa lakin way isku dhex jiraan dadku inta badan laakiin waanu maaragtay encouragement baanu u sameynay iyo motivation fiican inta badan kasta kale qoysaska ay aalaaba saamaysay dabayshu ayaa la tilmaamaa inay soo waajahaan culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo ay kuba adkaato in ay qofka naafada ah soo gaarsiiyaan goobaha jimicsiga oo si joogtaa looga rabo axmed cabdilaahi maxamed waa madaxa qeybta fisiotherabiga ee hay-adda bisha cas ee somalilan wallaahi waxay ku noqon kartaa culays culays dhaqaale kow ayay ku noqon kartaa sababtoo ama hayno gaadiid ku filan oo dadka bukaankaa soo qaada marka dadka bukaanka inta aan dabooli kar weyno transportkooda ama gaadiidkooda waxa weeye inay iyagu istabaraan oo ama ay gacanta ku soo qaadaan ama ay gaadiid soo kirayan haddii dhaqaale leeyihiin sidoo kalena waxaa isla fikirkaasi aan ka fogeyn qaba maxamed huuno wallaahi runtii dhaqaale ahaan qoysku waxay noqdeen always waxay dareemayaan culays badan soo qaadidii kulba meelgeyntii iyo waxaan haya si u ogaan lahayn kulba dhakhtar ula tegayan oo kharash ku bixinayaan waxa kaloo qofkii oo kale oo dhismoolol ku dhacayo oo qaybihiisii adimadiisii la waayey wax dhibaatada kale saddexaad waxay noqonaysaa aqoontii qofkii wuxuu mashquul noqonayaa inuu intan usuuliga u heli lahaa ama dhaqdhaqaaq u samayn lahaa uu ka gaabsanaya xagga aqoon iyo waxbarasho ka tegi lahaa marka aynu ogna raadadka ay qoysaska kaga tagto dabayshu ayaa xilliyada qaar waxaa dhacday in waalidka mashquulka ka soo waajahay ilmaha naafoobay ee asiibtay cudurka dabayshu uu saameeyo habnololeedkii qoyska kuna keena mashquul ka sagsaagin kara qaybihii kale ee nolosha qoyska waa sida uu tilmaamaya axmed cabdilaahi
marka waxa weeye mushkiladda meesha taallaa kale waxa weeyaan qoysaskii waxa weeye ilmihii rab ku mashquulayaan dabeetana waxaa laga yaabaa shaqadii kale ama caruurtii kale ee iyagu iskuullada tegasay ama cuntada loo karnay in dhibaatadii ilmaha yar uun ay lagu mashquulo kuwii kale ay tahay amaan runlahaanti ayaa iyadana iman karta dhaqaalaha qoyska waxaa iman karta inuu hoos u dhaco oo ilmaha yar haddii jeer alla haddana xanuunadii kale ayuu u yahay ayuu ayuu yahay in ay u sahlay inay xanuunada kalena ku dhacaan maadaama aanu socon karin maadaama aanu masa awood badan lahayn sidaynu ognahayn hada jeclaqo dadka naafada haystaa waxay u badan yihiin dadka markooda hore faqiirka ah ee aan dhaqaalo ku filnayn cudurka dabaysha oo ka hortag leh islamarkaana ay adag tahay daaweyntiisu ayaa axmed cabdilaahi waxa kale oo uu hoga tusaalaynayaa xalka ay heli karaan qoysas ay saamaysay dabayshu gaar ahaan in dadkoogu ay xalu heli karaan culaysi ka haystay dhinaca nolosha oo ay ku keentay dabayshu kaasi oo ay kaga bixi karaan inay miciisadaan goobaha caafimaadka
run ahaan waxa weeye runtii way fahamsan yihiin dadka inta badan goobaha caafimaadka gaarkiisa degan ama ku dhow laakiin dadka remote area ama ka fog degan dhulka miyiga ah runtii waxay u haystaan mararka qaarkood in ay kaar kale kaga dhacday oo kale waxyaalo kale ka aaminsan yihiin waxa weeye in ay dabayl jin martay oo kale halkii ay dhakhtarka ka iman lahayn waxaa laga yaabaa inay u tagaan kuwa daawo dhaqameedka iyo waxyaalaha aykaas ka shaqeeya dabeetana waxa weye halkaas hadii lugooyi ka imanaysaa timekii iyo waktigii loo baahnaa inay goobaha caafimaadka la soo xidhiidhaan ayaa waxay ku habsaameen meelaan looga baahnayn dabeetana waktigu halkaas kaga lumi karaa hadhowna waxay imanayaan iyagoo aan ilmihii wax laga qaban karin run ahaanta walow sida ay sheegeen bahda caafimaadku somalilan aan lagu arag sanadihii u dambeeyeyba dad ay soo ridatay dabayshu ayaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ay tilmaantay kadib taageero loo fidiyey kiniinka vitamin e oo carruurta la siiyey xilliga tallaalka la bixinayo ay saamaxday guud ahaanba dunida in ay lugahooga ku socdaan toban milyan oo carruur ah sidoo kalena hal dhibic shan milyan oo kalena ay ka hortagtay halista ku gadaanayd noloshooda carruurnimo hase yeeshee qaybo ka mida dadka soomaalida ah ayaa culayska kaga yimaada cudurka dabaysha uu ku keenaa quus balse maxamed hune ayaa ku talinaya runtii waxaan leeyahay horta ha la qaato tallaalka tallaalku waa wax ka hortaga oo waxa weeyaan dadkeennii horeba xoolaha marka ay cudur ku dhaco way isku tallaali jireen si uga joogsado xanuunku marka wax hala tallaalka hala qaato haddii lagu arko calaamadaha eerli meelaha ugu dhow goobaha caafimaadka hala geeyo waayo qofku intuu yar yahay wax laga qaban karaa markuu meel waliba baaba-do wax qabad ma laha waxa kaloo aan ku talinayaa oon leeyahay dadka dadka maaragtay caafimaadka qoysas maaragtay ama faamilga caafimaadku ha keenaan santarada meelaha wax loogu qabanayo qofka markay arkaan inay ku dhacday bolio amba xanuunada kale c b ha noqotay amba clayfoot ha noqotay ayaan kula talinayaa taas ayaan aada u jecelahay oon leeyahay hala keeno meelaha wax loogu qabanayo qoysaska ay caruurtooda ama ubadkooga ama dadka uu ku dhacday iyaga maxaad kula talinaya runtii dee waxaan waa wax alla keenay dad islaamana waanu nahay marka wixii alla keenay haddii lagu herxamdi waayo dee dhibaato wax kale wax kuu qaban maayo marka waxaan leeyahay la iska iimaansado santaradana ha lala soo xidho hala keeno wixii loo qaban kara waa loo qabanaya cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
aad buu mahadsanya cabdixakiin halkaad weli nagala socotaana waa v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa jira qaar ka mid ah waalidiinta oo weli iyagu laftirkooda qaladka aaminsan haddaan warbixinta halkaa u gudubna warbixin la xiriirta mawduuca waxaa sidoo kale magaalada garowe nooga soo diray waryaheena nuux muuse berjeeb hase haatee aan ku horumarno waxaa jira qaar ka mida waalidiinta oo ka qayb qaata ama la shaqeeya hay-adaha ka shaqeeya talaalka si loola dagaalamo cudurka dabaysha waryaheena magaalada nairobi yasin ciise wardheere ayaa mid ka mid ah waalidiintaasi la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray dad fara badan oo waxaa jira dhibaatooyin gaara ku qaba cudurka dabaysha ama bolio oo meelo kala duwan oo dalka soomaaliya iyo meelaha dadka soomaalidu ay degaan si gaara cudurkaasi uu taabtay waxaana jira dadka ehelka ee isugu jira waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah dadka ku curyaamay dabayshu inay inta badan dadka kala shaqeeyaan iyo hay-adaha caafimaadka sidii wa'yigooda saran loogu soo qaadi lahaa iyadoo ay jiraan dhibaatooyin u gaara oo ay dadku ka dhaxleen marka xubnahoodu ay kala dhantaalan yihiin labadaraadle kuwa da-doodu ay aadka u yartahay walow da walba looga baahan yahay inay helaan wacyi ku filan cudurka dabaysha ama sidii looga tallaali lahaa ka hortaga ayaana waxa uu ka wanaagsan yahay daaweynta sida aragtida caafimaadku ay sheegayso yuusuf maxamed barre waxa uu ka mid yahay odayaasha aabbayaasha ee ku sugan gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada gaarisa waxa uu aad ula socdaa dhibaatooyinka haysta dadka waalidiinta ee carruurtooda cudurka dabaysha ay ku curyaameen iyo culayska saaran isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi war salaamantiin horta waxaa jirta cudurka dabaysha dhib fara badan buu iyaalka iyo waalidiintaba uu u keenay haddii aad fiiriso ruux ay dabayl ku dhacday oo curyaamay daaweyn ma leh laakiin ka hortag baa jira waxa badanaa laga hadlahayo ee dadka in lagu wacyigeliyo loo baahan yahay waxaa weye ka hortag si dhibaatadii ayna u dhicin in ka hortag fiican la simo ka hortagga maxaa weye waa in la tallaalaa ciyaalkii inta da-da shan sano wixii ka hooseeyo inay helaan tallaalkii dabaysha meelo badan baa laga cirib tiray cudurka bolioga sida yurub america dulalka maarata aada u horumaray waa laga cirib tiray laakiin waxay sabsaahara africa ka hooseeyo dhib fara badan bay qabaan siibo soomaaliya oo burburtay oo nabadgelyadeeda xun tahay lama heli karo brograam weyn oo dhex maro oo meel walbaba tallaalkii gaarsiiyo waayo way qoqooban tahay oo meelba qolaa joogtaa marka ciyaalkii meelaha ku dhasheen badanaa waxay u noqdeen victims inay maaragtay boliogi ay qaadaan way jajabeen waalidiintoodiina dhib bay ugu keeneen oo dhibkaasoo ka mid ruuxii mana socon karo mana hadli karo barbaa dabaysha abtu waxay ka gashay maskaxda gacantii lugihii oo dhan waa ebir carabkii meel walbay ku dhufatay qofkii ma dhanno waana noolyahay wax daawood u helaysana ma leh marka waxay noqonaysaa inuu waalidkii iyo asagiiba ay isla curyaamaan waa curyaan haddaad ilaalinaysa adna waad la curyaami marka si taa ayna u dhicin waa in la helaa qaab wacyigelin ah oo horta dadka lagu sameeyo meel walba oo ay tegi karaan meel waxaa jirtaa brograamka uusa gaari karin oo shaqaalahoodii iyo ay u cabsanayaan laakiin dadka uu tegi karo meelihii sayjooyinkii waa in loo hayima ayagana ay tagaan si ay ciyaalkii shanta sano ka hooseeyey ay u daaweeyaan meelaha dhibaatooyinka ugu badani ay ka dhacaan cudurka dabaysha ama dadka curyaanka waxaa kamid a goobaha dadka barakacayaasha iyo xarumaha lagu daryeelo dadka ay dhibaatooyinku la soo gudboonaadeen xubnahoodu ay kala dhantaalan yihiin siiba xarumo gaara oo dowladda iyo shacbiga wadanka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ay iska kaashadaan yuusuf maxamed bare waxa uu kamid yahay odayaasha inta badan wacyigelintaasi kala shaqeeya hay-adaha dhinaca caafimaadka siiba marka la gaaro xilliga ololayaasha dabaysha la samaynayo iyo qaabka ay dadka ula hadlaan isagoo arrimahaasi mar kale ka hadlayana yuusuf waxa uu yidhi markaad fiiriso hadda dhinacan waqooyi bari oo kenya waxaa jirtaa badanaa deegaamada way way fiican yihiin oo ciyaalka waxaa jirta health facilities fara badan baa meel walba ka jiraan xiliyo dabaylaha la tallaalo oo maaragtay mobile marka socdaan baa jiraan oo tallaalkaa la sameeyo laakiin meele aan la gaarin baa jira dadka reer miyiga ee dhulka aan maaragtay isku xirka jidadka aan lahayn ee hawdka ku jiraan badanaa ciyaalkii meeshaa ku dhasho tallaalka wuu waayaa waalidiintoodana oma bislo xataa haddii loo sheego in ay qaadaan ciyaalkii oo ay geeyaan taa waxay keentaa in badanaa dabaylo fara badan ay ku dhacaan oo curyaannimo ay ka imaato arkayso naag reer guuraa oo cunug dhabarka ku wado cunuga waxaa laga inuu shan iyo labaatan sano jiro oo ama uu saaran yahay riti ama lagu wado dameer waana polio waxa sidaa u galay mana socon karo marka ugu dambayntii waxaa la keenaa meelaha magaalooyinka ee buulooyinka yaa la iska soo dhigay asagiyo jajaban marka noloshiis waxba lagama qaban karo noloshii wax laga qaban karo ma jiraan meelaha fogfog marka laga soo tago waxaa jira dad gaara oo aad aqoon gaara u leedahay oo ka mida dadka ama aad u gargaartaan ama iyagu inta badan aad kula kulantaan meelaha hadda aad tilmaantay ee aadka uga fog magaalooyinka casharada dadkaasi ay la kulmeen oo ay kala kulmeen cudurka dabaysha ama bolio si aysan markaasi ugu gudbinin dhibaatadu kuwa kale ee jiirasha soo socda ay uga digtoonaadaan isagoo fariin gaara gaarsiinaya dadka markaasi caruurtoodu ay u badqabaan ee mustaqbalku waxyaabaha ay samayn karaan isagoo yuusuf mar kale ka hadlayana waxa uu yidhi horta waxaa weeye fikrado xunxun baa laga haystaa xagga tallaal waayo waxyaabo fara badan baa soo baxeen waxaa la gaaray in la yidhaahdo faksiinada qaarkood ciyaalka lagu duro waxay keenaan aid oo waxan waa wax meelo kale lagu soo hagaajiyo cunugu wuxuuba ka qaaday waxkaa fikradahaas maaragtay khaldan ee dadka u keenahayo inay ka fogaadaan tallaalka horta waa in laga maarata wacyigeliya oo loo sheegaa inayna jirin midda kale waxaa la yidhaahdaa dhalmaday wax u dhintaa oo nimankan gaalaa waadataaba horta waxaan ka dhaadhacsan gaaladana ilmihii bay yani tarankii bay yaraynaysaa waxaana ayadana inayna jirin in loo sheego cudurro ay meel kale ka keeneen bay ku tallaalaan hadda waxyaabahan tallaalkan waxaan dhiigkarkan faraha badanaed aragtay iyo sukarowgan iyo waxan waa wax faksiinta wadato yaa dadka laga dhaadhay ayadana waa in loo sheegaa inayna jirin oo ay arkaan ruuxii la tallaal anigan hadda nafteydii kula hadlayo waxaa lay tallaalay lixdankii gacanteyda saadilhooda wakaa faksiintii way ku taallaa bolio iyo wax u egna maana dareemi laakiin ciyaalka badanaa bolio uu ku dhaco waa kuwaan la tallaalin kuwii aan la tallaalinna hadee dhibka ay hayaan in badan baan garanhayaa oo ehel aan nahay oo uu ku dhacay cudurkan ilaa heer lug iyo gacan buu ka bilaa marka dambe maskaxday gaartay ruuxii wuu waalan because waaka cunugii waa eber wuxuu ku hadlaay iyo wixii kale lama garanhayo sababtii horena waxaa lahayd dabaysha marka in la tallaalo laga hortago la wacyigeliyo lana ma garanaysa xilli walbaba la ogaado hay-adahan waxyaabaha ka qabtaan iyo dowladahana ay wacyigeliyaan oo dadka maarata meelaha aan la gaari karin jiro in loo sheego in xilligii dabaysha uu soo dhow yahay lagana tallaalo ciyaalka ayaan ku boorinayaa aad ayaad umahadsan tahay yuusuf maxamed bare oo isagu khabiir oday soomaaliyeed oo aada ula shaqeeya hay-adaha dhinaca tallaalka ama kahortaga dabaysha iyo weliba tallaalo kale oo ka qaybgala gobolka waqooyi bari barnaamijkeenii toddobaadkan oy alaaba idaacadda v o a raadiyoka aad ka dhegeystaan intaa haynoo joogo intaynu markaa hawada ku kulmi doona haddii ay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere waryahayaga magaalada nairobi warbixinna la xiriirta mawduucan waxaa sidoo kale magaalada garoowe nooga soo diray waryaheena nuux muuse berjeeb gudaha dalka waxaa ku sugan caruur badan oo naafo ah laakiin caruurtaasi wakhti badan ma helin baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo inuu haleelay fayraska booliyada maxamed axmed warsame waa aabbo haysta wiil naafa ah kuna dhaqan mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha garowe maxamed wuxuu in badan u maleeyey in wiilkiisa uu haleelay fayraska boolyada inkastoo aan la caddayn wuxuuna tilmaamayaa dhibaatada uu wiilkiisa dareemayo run ahaantii waxaan odhan karaa cudurka boolyada ama naafeeya carruurta aada iyo aad ayuu uga duwan yahay maadaama dee carruurta naafada ahaa dhibaatooyin badan lagala kulmo markii lixdooda lixaad ay dhammaato sababta ani ahaan shaksi ahaan haddii aan ka sheekeeyo anigu waxaan haystaa waxaan la dhaqmayay lix sano ayaan ilmaha hayay run ahaantii maskaxaaneed jir ahaaneed nolol ahaaneed dhammaantiis waa isbedelayaa ilmaha xayiga ama caafimaadka qaba iyo ilmaha kale dhaqan iyo iyo ilmaha xanuunsan isku nooc noqon mayaan caqabado badan baa kaala kulmaya markii uu xanuunada haleelo sida maskaxiyan ama naafada ama jirkiisa dhammaantiis ay xumaato waxaa imaanaya naafo badan iyo dayac waxaana dhibaatada ugu weynna waxaa weye waxaa la kulmayaa waalidiinta haysata ama hooyo iyo aabbe hadba sidii kii haya markaa gacanta ku haya run ahaantii wiilkaa yarkaa lix sanoo jiray xanuunkaas waa naafeeyey maskixiyan buu u naafeeyey run ahaantii intaaan kala kulmaynay caqabado badan ayaanu kala kulanay ama saxarada ha ku dhegto ama ha iska ooyo ama jirkiisa ha naafoobo naafada ayaa laba u qaybsanta mid waxay noqotaa mid qofka maaragtay ama gacan ama lug noqoto midna waxay qaabsataa dhammaan jir ahaan oo dhan hadda run ahaantii anigu haddii aan ka hadlo wiilka aana haysto dhammaantiis meel ufiya uma jirdha jirkiisa lugihii gacmihii lixdiisii lixaad ma awoodi kara inuu diksi dusho saxaradu waa dhibaysaa saxaradu waa ku adkaanaysaa de waa dareemi karaa qof kasta oo arrintaasi la kulma ayaa dhibaatadaa dareemi kara waxaanan rajaynayaa inay arrintaasi iska hagaagi doonto wax walba waa qadar laakiin maxamed wuxuu barnaamijka u sharaxayaa in waalidiinta looga baahan yahay ka hortegis si loo helo ubad caafimaad qaba isku midba ma noqon karaan sababtoo ah ilmaha naafada ah daryeelkiisa wax lasoo koobi karaa ma aha nafsad ahaan iyo jir ahaan iyo muuqaal ahaan tusaale ahaan dee waa qof saxaradii ama fadhi lagaga qaadaya ama culays lagaga qaadaya meel kama aadi kadhid wax xoolahu dushay ka marayaan diksi iskama ceydhin karo in ilmaha ama naafada ku yadhahay ma lug ama gacan ka qabato wuu daryeel buu samayn karaa laakiin midka isagoo dhan naafaysay sida midka anigu aan haysatoo kale oo ilaahay isiiyey waxay la tahay culays weyn ayaan kala kulmaa waxaana rajaynayaa in dulqaadkaasi ilaahay xaggii samirka la heli doono laakiin waalidiintu waxaan ka codsanayaa inta ay xaaladooda hagaagsan tahay oo ay ilmuhu fiican yihiin inay daryeel u sameeyaan ilmahaas maxamed cumar muudey waa guddoomiyaha xerada barakacyaasha jawle ee garowe wuxuu v o a u sheegay in faqriga qoysaska qaybtood uu u keeno dayac badan oo ku yimaada carruurta islamarkaana uu ka dhasho caafimaad darro sahli kara in carruurta uu usoo dhunto fayraska boolyada walaal ma aan xodogtahay qofka ibniaadanka haddee markaas haysinan wax dhaqaalo ah ama wax micnaha ee markaas qofkaas kaafina haysinan waayo qofka ibniaadanka xaq uu leeyahay inuu helo caafimaad oo tiyaysan waa inuu helo waxbarasho waa inuu helo dhaqaalo markaa asagoo qofku soo kobciyo hadanta qofka waay waxaa waaye taqsiim waa noqonayna qofka dhan meeshaas ka baxda macnaha caafimaadkiisii iyo waxbarashadiisii iyo daryeelkiis meeshan oo ka baxo oo markaas aabihii iyo hooyadii iyo iyagu nafto ilaahi u baahan yihiin oo markaas magaalada maalintiina ay waayaan maalin ay helaan marka khasbiin oo ilmihiina ay geeyi karin waaba caafimaad markaas ay ay tayaysan geeyi karin waa jirtaa carruurtaas mana hayna maxamed wuxuu tilmaamayaa dadaalla badan kadib inuu soo muuqanayo in dadka ay dareensan yihiin khatarta cudurka dabeysha dadkan iyo labada kun iyo labada iyo hadda inta udhexayso dadka waayigi hore jaahil bay ahayn hadda qolo macnaha waxaa jirta booli waxaas wado dadka waa dareensan yihin laakiin waayigii hore dadka dagaalo jiro waxla jira ilmaha nagala tag laakiin ilmo badan hadan waxaa haynaa hooyo dhashiyo hooyiska aba ah midna booliyadan markuu qaatay oo xoogoo fiican yahay midna marka booliyadan macnaha lasii waayo anu liito dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ugu baaqaya bulshada inay faham badan ka qaataan khatarta uu ubadkooda u leeyahay dabeysha oo ciyaal badan naafeeyey waxaa arrintaas uga waramay barnaamijka doctor maxamed xasan carabi cudurkan dabeysha horta waa cudur cudurada faafa ka mid a ee da- kasta ku dhici kara cudurkaasi boilo virus viruskaasa keena daa kastana ha ku dhacee haddana dhibaatada uu keenayo waxaa ka mid a baralise inuu qofka ku ridayo ama lug ama lug iyo gacan waxay doonto ahaato ama wuxuu dhibaato u geysan karaa ama dhaawac nerve systemka oo dhan buu dhaawac u geysan karaa halistiisa aad bay u badan tahay waxyaabaha marka sida loo kala qaadayo waxaa weeye qofka cadhuuftiisa iyo waxyaaba tamakuskiisa waxyaabaha sankiisa ka imaanaya iyo droplet infection ahaan buu u faafi karaa iyo person to person contactgaasi ku faafi karaa dhibaatadaasna waxaa waa keenayaa uu
dr carabi ayaa u sheegay qabaha bulshada in ka hortegista ay ka wanaagsan tahay kadabatagga isagoo weliba sharaxaya tilmaamaha hordhaca ee fayraska booliyada qof kasta horta waxaa weeye marka hore inuu mar walba markuu arko caruurtiisa in qadho badan uu leeyahay in uu leeyahay maaragtay uu ka shakeeyo ama adin ama lug ama cag inay waxoogaa maaragtay ay dabacday ama xagaldaac yeelatay qandho fara badan uu leeyahay intayn dhibaatada weyn sii baxsan ama meel gaarin inuu la kulmo dhakhaatiirta si markaasi loo eego hadduu xanuunku yahayna loo gudbiyo xarunta haddiiusan ahaynna haddee talo kale looga siiyo intaa la yeelo waxaa kaloo looga hortegi karaa waxaa weeye marka horeba ilmaha markuu dhasho waxaa loo bilaabaa tallaalada ay ka mid yihiin boolyada ayaa loo bilaabaa tallaalkaasi haddana mar walbaba joogto ayuu u socdaa oo wax la waaye maaha waana lacag la-aan dadku inay taa ku dadaalaan waana qaadashiis waa dhib yar tahay oo waa laba dhibcood oo qaadanayo kahortag ahaan taasaa ugu fiican iyo mar walba oo takhtarka la xiriiro talada marka aan bixinayo dhammaanteed waxay noqonaysaa marka in hooyada mar walba ay la xiriirto msjada si xaaladda iyada guud caafimaad loola xiriiro ilmaheedana loo ogaado xaaladooda say tahay iyo mar walbaba ay arkaan ilmahooda inay xumaddu badan tahay dhakhaartiinta ay ula xiriiriyaan qandhada ayaa ku nooca laga yaabaa qandhada qabanaysa mid ka mida inay tahay qandhadii boolyada inay tahay dabeedna dhaktarkaa qiimeynaya waa la daaweynayaa waa waa la ogaanaya xaaladiisa waa la ogaanaya taal hore inuu lahaa taal hadduu saqmin talaalka waa la siinaya haddii laga gaaro laakiin mar hadduu xanuunka haleelo talaal warkiisa waa dhammaatay marka xarumaha caafimaadka waa in aad loola xiriiraa mar walbana ilmaha markay dhashaan iyo goob kasta oo laga heli karo xanuunka talaalkaasna in dadku ay gaaraan oo ay tagaan nuux muuse birjeeb barnaamijka boolyada v o a garowe
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington inkastoo ay adag tahay in la qiyaaso viruska dabaysha ama boolio oo saameyn kara oo saameyn karaa waxaan ahayn dhibaato ayaa cilmibaarayaashu ay hadda u adeegsanayaan ujeedooyin iijaabi ah ama waxtar leh gaar ahaan inay ku wareegaan ama ku weeraraan unugyada maskaxda ee uu ku dhaco cudurka kansarka waryaheena axmed cali sheekh axmed yare ayaa inoo soo koobaya sheekadan
koox ka tirsan baarayaasha jaamacadda duke university ee fadhigeedu yahay magaalada durham ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa adeegsanaya viruska cudurka dabaysha oo la khafiifiyey si ay ugu tallaalaan burooyinka ama nabarada cudurka kansarka ee ku dhaca maskaxda aadanaha baarayaasha ayaa doonaya in maskaxdu ay adkaysi u yeelato viruskan lagu weerarayo si loo helo jawaab difaac oo ay maskaxdu samaynayso taasi oo muddo bilo ah soconaysa ilaa inta burada kansarka qabta ay meesha ka baxdo oo ay ka baaba'do dor mathias gromier ayaa bilaabay tijaabadan muddo haatan saddex sannadood laga joogo ilaa iyo haddana labiyo toban qof oo ka mid ah labaatan bukaan oo tijaabadan ka qayb qaadatay gaar ahaan kuwa qabay burada maskaxda gasha ee kansarka nooca loo yaqaano gilioblastoma ayaa ku diirsaday daweyntan tijaabada ah dor gromier waxa uu sheegay in bukaanadan ay mar noloshoodu ahayd mid aan rajan weyn laga qabin laakiin buu yidhi maanta haddaad eegto aadan moodeen in weligood uu kansar ku dhacay inkastoo arrintan ay u muuqan karto daweyn mucjiso ah ayuu dor gromer waxa uu tilmaamayaa in daweynta noocan ah ay leedahay xad iyo qaar ka mid a dadka qaba kansarka maskaxda oo la siin karo iyo kuwo aan la falgeli karin waxa uu yidhi nasiib darro inta daweyntan lagu guda jiro waxaa la adeegsanayaa dawooyin difaaca jirka siinaya awood si looga gudbo xeendaabyada kansarka uu samaystay hanaanka noocan ah ayaa waxa ay dadka qaar ay ku keeni kartaa sumow unugyada jirka ku dhaca oo ay dhiman karaan ama xaaladoodu ay ka sii dari karto waxaa ka mid ah buu yidhi in maskaxdu bararto oo ay sababto in murquhu tabardareeyaan oo gacmaha iyo lugahona ay naafoobaan in qofku uu shalal ku dhaco ama hadalka uu ku dhego oo madax xanuun joogto ahna uu qaado dor glomier ayaa intaa ku daray inay ku rajo weyn yihiin helista qiyaasdaweydka saxda ah oo ay adeegsan karaan kaasi oo ku filan lafalgalka viruska booliyo amadada dabaysha halisna aan ku keeni karin bukaanka waxa uu sheegay hanaanka daweyn ee tijaabada ku jira ay suurtagal tahay in maalin un uu guulaysto oo uu bedelo habka haatan lagula tacaalo kansarka maskaxda cudurka loo yaqaano glioblasthomas oo ah nooca ugu halista badan kansarada kala duwan ee maskaxda ayaa sanadkii waxaa laga helaa dad lagu qiyaasay laba boqol iyo afartan kun oo qof dunida oo dhan
warbixintaasi waxaa inoo soo koobayey waryaheena axmed cali sheekh halkaad weli nagala socotaana waa v o a
dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sidaad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee boliyo fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaysataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka boliyo
caasha ay haatan aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaaniinta maxamed mooge iyo magaol sheeg heestii waa oday ka sheekay
codadkaasi waxay ahaayeen allahu naxariistay labada fanaan maxamed mooge liibaan iyo xaliima khaliif magool waxaana weli aad la socotaan barnaamijka cudurka dabaysha ee bolio
haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanaya magaalada beledweyne waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa inoo soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij aanu idinkaga soo gudbinno laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkiiba hal jeer toddobaadkan waxaa barnaamijka idinkaga soo tabinaya magaalada baledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan oo ku taalla magaalada baledweyne qodobkaan dhegaystayaasheeda la wadaagayo waxaa ka mid ah cadaawo jamaale maxamed waa weeye anugu taa waxaan ka leeyahay ciidankii militariga ah soomaaliya waxay jeclaan lahaa mar labaadaan ku celin lahaa in la soo celiyo si kasta oo lagu soo celin karo anuu hadda isdhahayaba weliba lama helayo sidii horene uma imaan doonaan waayo waktiga jira iyo wacyiga jira iyo ilbaxnimada maanta jirta ayaaban saamacaynba in la helo ciidankii militariga soomaaliya marka waxaa weeye haddii la helayo oo ciidankii soomaaliyaba uu soo noqdo waxaa iman doonta soomaaliya run ah waxaa qabaa aniga fikirkeyga ku taa weeye in la helaaba inaba ahan baa waaba taasa ban ka xumahay marka ma jiraa walaaca ka qabtid in ciidanka dhibaato gudaha ay iman karto haddii ciidan xoogle la dhiso adeer ma uma tababarna nuuca nuuca uma tababarna waxa weeye waa ciidanku waa xoogga waa ciidankii soomaaliya waa ciidankii afrika waa ciidankii la yaqaanay waa ciidankii taariikhda kulahaa soomaaliya adduunko dhan muna ogyahay ka haddii la helo soomaaliya way ka bixineed waxay ku jirtaan aaminsan anigu laakiin haddii sidan anigu qaba waan ka walaacay walaac weyn baan ka qabaanay waxaad ku bilowdaa magacaadoo saddexan magaaladaad joogtid iyo dareenka dhacdooyinka ka dhacaya caalamka iyo gudaha dalka bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa cabdiruux faaraskaay kana mid a dhallinyarada ku nool gobolka hiiraan xarunta magaalada beledweyne dareenka igu taagan wuxuu yahay saddex sano ka hor dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in labada kun iyo lix iyo tobanka markii la gaaro doorasho hore ay waddanka dhacayso maalmo ka horna waxay shaacisay inaysan wax doorasho ah ka dhicaynin wadanka dareenka igu taagan marka waa midaas meeshu u socoto siyaasadda wadanka lalana maaganya dalka iyo dadka sidii macnaha lagu samata bixi lahay dareenka igu taagan waa intaas
marka waxaad leedahay siyaasadda soomaaliya halka ay wajahayso ayaad shaki ama dareen ka qabtaa walaac weyn ayaan ka muujiyey sababtoo ah maanaa markii oo labada kun iyo markii la dooranayay dowladdan waxaa lagu waxay ku dhawaaqday in doorasho hora waddanka ka dhicisa labada kun iyo lix iyo tobanka dadka ku nool waddanka waxay muujiyeen yasami weyn hadda markii haddana dowladda ku dhawaaqday inaysan ka dhicaynin doorasho markay dhammaado waktiga dowladda haddana walaac weyn ayaa laga muujiyey aniga waxaan ka mid ahay dadkii ugu darnaa oo walaaca weyn ka muujiyey marka ma garanayo siday dowladdu wax ku wado ma wakti korodhisi ayaa loogu dari kara rabaa ma wakti kale ayaa wax loo daberi kara rabaa ma garanayo maadaama la yidhi siyaasaddii waa doorasho ma dhacayso labada kun iyo lix tobanka magacaygu waa bashiir cabdi cigaal oo jooga magaalada beledweyn waxaa aniga aada iyo aad hadda maskaxdeeda ka guuxaya oo dareen zaaida beryahan maskaxdeeda ku jiro dadweynaha aada u tabaalaysan ee kusoo barakacayo dalka yaman oo cidna ayna u maqneen ceelna u noqoneen waxaa micnaha dowladdii ayadana tabarteeda ay iska liidato iyo dadkaasoo aada meesha u dayacan saacado walba iyo daqiiqad walba iskusoo daba dhacayo marka dhibaatooyin ayaa meeshaas ka dareemaha aniga maskaxdeyda waxaan markaa aan codsan lahay in dadkaas cid alla ciddii awood dhaqaalo hayso inay dadkaas ay u gurmadaan meel kastay wadanka joogaan cid aan soomaali ahayn oo dadkaas waxa waay lagu halaynayna kulley hadda aniga ma dareensani marka alle alle ka soko waxaa u maqan dadka dadkii dadkii soomaaliyeed ee dhaqaalaha lahay inay u gurmadaan dadkaas cidna u maqnayn ceelna u qodnayn dowladdiina ayada aan isku ognahayba xaalkeeda ayada iska daala dhacaysa dhan kastaba dhan dhaqaalo dhan amni marka dadkaas waxaan jeclaan lahaa in loo gurmado cid alla ciddii awooddaas ilaahay uu siiyey oo dhaqaalo haysto inay u gurmato dadkaas adiga oo soomaaliya tahay maxaa diidaya inaad ka qayb qaadato markaad leedahay haloo gurmado oo keliya waa jeclahay boqol kiiba boqol anigan inaan ka qayb qaato wax alla wixii awoodeyda ah inaan ka qayb qaato habeen iyo maalin niyaddeeda way ku jirtaa inaan ka qayb qaato waana jeclahay niyaddeeda way ku jirtaa waana ka qayb qaadanaya insha allah
magacaada saddexan ku bilow magaalada aad joogtid iyo dareenka dhacdooyinka kugu xeeran bismillaah magacaygu waa xaaji maxamuud xaaji xuseen jooga magaalada beledweyne haddii aan ku hormaro dareenkayga dareenkayga aaduu ma aragtay niid xun aan ka muujinayaa waxyaabaha igu xeeran ma aragtay dhacdooyinkan oo la sheegayo mustaqbalka dhow ee gobolka ku saabsan sababtoo ah gobolka waxaa la wadaa maamul goboleedyaa la dhistaa lagu hayaa marka maamul goboleed waxa loo dhisayo waa ma sheegi kari waa sababtoo ah shan iyo labaatan kilomitr meel beledka u jirto ma la tegi karo gobolka gudihiisaanba isu socod ka jirin xiriir ka jirin ganacsi ka jirin marka heer oo gobol wax loo gudbaa inaysan olinahan ilaa hadda aan filayo maadaama gobolkii gudihiisa oo ma aragtay dhibaatadaasii ka taagan tahay marka waxyaabaha aad filaysa in wax laga qabto intaanan tallaabooyinkaasi la qaadin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah isu socodka degmooyinkaa ka mid ah in la furo isku xirka dadweynaha shacabka baabuur baabuur u kala gooshi karo ma jirto ma aragtay labadii labadii degmo buuli burta hal ganta ugu sokayso oo tuulada ma la aadi karo baabuur si xor kuma aadi karo marka ma ma ogi marka si maamul goboleed lagu dhisi karo intaasi waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne hamogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen isniina tobanka bisha agost sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad degeysanaysaan barnaamijkii wacyigelinta dabeesha cashaan ka codsada qodobadii warka ugu doorran ragal celis mahadsaned colaad ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddoba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta oo isniina uu qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey ilinka weyn ee laga galo eerboorka weyn ee magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid aad u xoog badan oo qofka isa soo midaamiyey uu ku beegsaday kolonyo baabuura oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ururka taalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo afhayeenka ururkaasina uu sheegay in beegsigooda uu ahaa ciidamada shisheeyaha ee ku sugan dalka afghanistan ugu yaraan dhowr qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniina weerar weeraro dhowr ah lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin booliska iyo askarta dalka turkiga dhinaca kalena boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas ku fureen qunsuliyadda uu maraykanku ku leeyahay magaalada istanbul iyada oo booliska ku sugnaa qunsuliyaddana ay jawaab ka bixiyeen weerarkaasi ma jirto cid waxyeello ay kasoo gaartay weerarka lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee caasimadda istanbul booliska magaalada ferguson ee gobolka missouri dalkan maraykankana waxa ay maanta sheegeen in hal qof uu dhaawaca halisahi soo gaaray kadib markii dad la tuhunsan yahay iyo booliska ay israsaaseen ku dhex martay magaaladaasi xilli dadka magaaladaasi ay sameynayeen dibadbaax nabadoona colod aada umahadsan tahay caasha haatanna codkii baxsanaa fanaanka allow naxariistay maxamed axmed kuluc iyo qamar cabdilaahi heestii harow caasha
qalboos ka da'ayo sidaahe gaarxuubiyo waa qalboos ka da'ayo keentay horimad dhaba ama hirihiyo laaci intadhay bad leedahay keentay horimad dhaba ama hirihiyo laaci bad leedahay iyo halalaciyo muuqeeyede guraku habboon yahay iyo halalaciyo muuqeeyede guraku habboon yahay ilagu hareer madhintan horeba ku ragna ku hanweyn yahay ilagu hareer madhintan horeba ku idhi ragna ku hanweyn yahay adigiyo hankaluha noqotaan adigiyo hankaaguba hoositaad noqotaa danta lama huraan danta lama huraan ka ah danta lama huraan hareeraha qabane soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa عشري هويودن هويودن هويودن صهابو حبوك صهابو حبوك وحكوها يا هرب عشري هويودن هويودن هويودن
waan ka xunnahay in codkaasi baxsan law naxariistay maxamed axmed kulci iyo qamar cabdilaahi aan ka jarnay heestii xaruub caanshaq waxay gabagabo ahayd barnaamijkii wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinaya caashi ibrahim cabdi cashuud iyo maxmed cala xasan intaan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.